mudane ibraahim mahdi buuba anoo aad iyo aad kaaga mahadnaqayna wareyskan gaarka aad siinaysa shabakada caalamiga qurbajoogta maanta waxaa loo ballansan yahay in la aaso dad ku waxyeeloobay amba lagu ay xasuuqday dowladdii hore ee siyaad barre ee wadanka ka talin jirtay oo la sheegay in loo qabanayo aas qaran xisbi ahaan iyo golo ahaan arintaa maxaad kala socotaa runtii arintaasi wax badan oo aanu kala soconnaa ma jirto way jireen daadad soo rogmaday halkaa ay ku aasnaayeen dadka lagu xasuuqay xabaalaha malka durduro oo lafahoodii oo isku xirxiran ay ka soo baxeen waxay ahayd in aas qaran loo sameeyo mujtamaca reer somalilan dhan la wada gaadhsiiyo maalin loo ballamo oo ummadda iyadoo miidiya la geliyo ka dharagsan yihiin halkaa barordiiq loogu sameeyo loogu duceeyo oo ilaahay loogu baryo inuu gacanka xaqdaran baa dishay jannadii ilaahay geeyo islamarkaana bulshada caalamka iyo mujtamaca adduunyanaha kalena la tuso dhibaatadii xukuumaddii militariga ahayd ka geysatay dalkan somalilan oo ummadda loo soo bandhigo iyo dowladaha jaarka aanu nahay iyo beesha caalamkaba saasay ku qurux badnayd may dhicin ma garanayno ana ujeedada xukuumaddan ka leedahay waxay u qarinayso way u qarsanayso way qarisay way hadoodishay cid alle cid ka warhaysay ma jirin maanta waxa lagu warhelay laba wasiir iyo iyo laba saddex afar qof oo kale dad aan toban qof ka badnayn oo tegey halkii aaska lagu sameynayey dadkii aaseeyey ee shaqalaha ahaa ee lasoo kareeyey iyo afraadda kooban ee xukuumadda ka socotay ayaa meesha isugu tagtay taasina waxaan u aragnaa inay tahay arin cawaaqib xun leh fool xun shaambad madowna ku noqon doonta xukuumadda talada haysa ujeeddada ay ka leedahayna dadku ay isweydiin doonaan oo in badan la falanqayn doono la rogrogi doono sababta ay saa u samaysay xukuumaddu ay ummadda ugu soo bandhigi laadahay waxaa kaloo muhiim ahayd xukuumaddu inay iyadu dee aasto oo qarsato may ahayne in beesha caalamka iyo ciddii kale aqoon u leh raadinta xabaalwadareedada xasuuqa dadka loo geystay ee adduunyada ka dhacay inay dalbadaan oo ay kharash ku bixiyaan oo fanka meelaha aan habboonayn ku baxaya xukuumaddu sida qaldan u isticmaalayso loo adeegsado dariiqa saxan oo lagu soo kiraysto oo lacagta qaranka loo adeegsado sidii loo soo bandhigi lahaa malka durduro kaliya maaha meelaha lagu aasiye xabaalaha xabaal wadareedadu ka dhaceen dalkao dhan ku baahsayiin in meel kastoo loo tuhunsan yahay la dulgeeyo dadka aqoontolahoo lasoo kaxeeyaamaahad si beesha caalamkana loogu soo bandhigo ummadda la xasuuqayna mar labaad si sharafi ku jirto loo aasi lahaa loona xusi lahaa loona ducayn lahaa allabari loogu samayn lahaa marka waxaan leenahay xukuumadda waad garan weydeen wixii waajibkiinu ahaa ee idinkaga habboonaa maalinkan maanta ah xabaalwadareedadaad lafaha laga soo saaray ama daadka soo saaray dib loo aasayo wixii waajibkiinu ahaa waa garan weydeen waa ka leexateen dariiqii saxda ahaa sababta u qarsanaysaanna ilaa hadda waa wax bulshadu isweydiin doonto su-aasheedana in badan mujtamaca somalilan iyo gudaha dibadba ay dhex ooli doonto aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane xildhibaan ibraahim mahdi buuba aad iyo aad baa mahadsantiin adiga iyo inta ku xidhan shabakadaba